فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa lixda bisha muxaram sannadka kun afar boqol iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ma jeceshahay inaad ogaato cuntooyinkii uu jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam warbixin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonnaa inshaa allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan taxano cusub oo aan ugu magac darnay gargaarka deg dega oo uu soo gudbinayo mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ahmiyad intee leeg ayay leedahay dhulmareennimada iyo in la barto juquraafiyadda dhulka waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka aqoon iyo ogaal oo bilaabaya taxano cusub oo aan ugu magac darnay fasiiru oo aan ku soo gudbinayno warbixinno ku saabsan dalalka caalamka islaamka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka ahmiyad intee leeg ayay leedahay dhulmareennimada iyo in la barto juquraafiyadda dhulka haddaba barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaa bilaabaya taxano cusub oo aan ugu magac darnay fasiiru oo aan ku soo gudbinayno warbixinno ku saabsan dalalka caalamka islaamka salmaan axmed ayaa inoo sharaxaya taxanahaas cusub aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed cali aadan sidaan la wada soconno barnaamijka aqoon iyo ogaal wuxuu ka mid yahay barnaamijyada toddobaadlaha ah ee ka baxa warbaahinta islaamiga alfurqaan dhinaca marka loo fiiriyana waa uu ka duwan yahay barnaamijyada ka baxa idaacadda intiisa badan waa barnaamij taabic aqooneed leh oo lagu soo gudbiyo waxyaaba la xiriira aqoonta sharciga ama maadiga intaba aqoontaasi waxay isugu jiri kartaa wax dadka ku cusub ama waxay horey u ogaayeen oo dib loo ogeysiinayo waxaana barnaamijku sidaasi darteed lagu tiriyaa inuu ka mid yahay barnaamijyada waxbarasho ee ka baxa idaacadda islaamiga alfurqaan intii u socdayna barnaamijku wuxuu soo gudbinayey xogo iyo macluumaad aqoon xambaarsan waxaana sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada uu barnaamijku soo kordhinayaa xubno ilaa laba gaaraya oo aan isleenahay dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan way ka faa'iideysan doonaan insha allah xubin ka mida waa midda aynu maanta bilaabayno ee ka hadlaysa caafimaadka xubinta kalena waa midda aynu hadda ka hadlayno eeaan hordhaca u samaynayno waxayna bilaaban doontaa toddobaadka soo socda insha allah ahmiyadda ay leedahay in qofku dhulmareen noqdo oo uu waxbarto oo uu juqraafiyadda wax ka fahmana ee dabcan waa wax aada u muhiimsan waxaana dadka muslimiinta ay bac dheer ay ku leeyihiin jaanibkan cilmiga juqraafiga loogu yeero ee dhulka la xiriira waana baaqa qur-aanka kariimka in dadku ay socdaan dhulkana ay maraan si ay u ogaadaan ama ay u bartaan adilada muujinaysa cadamada allah caza wajalla iyo awooddiisa la xiriirta khalqiga uu abuuray waatuu allah caza wajalla qur-aanka ku leeyahay qul siiruu fi lardi fanduruu keyfa bada'a alkhalq uma allahu yunshiu nash'ata alaakhira way badan yihiin aayaadka amraya ama noo sheegaya inaan dhulka marno mar kale allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qul siiruu fi lardi uma anduruu keyfa kaana caaqibatu lmukadibiin marka in qofku dhulka barto oo uu dhul maro waxay sare u qaadaysaa inuu addoon u noqdo allah casa wajalla oo qofku wuxuu arkayaa aayaad iyo mucjizaad waaweyn oo tusinaya jiritaanka allah casa wajalla iyo cadamadiisa marka idaacadda islaamiga alfurqaan iyadoo taasi ka duulaysa ayay e, isku howshay in e, barnaamijka aqoon iyo ogaal ay kusoo kordhiso mawaadiic la xiriira e, juqraafiyada iyo dhulka waxaan xalaqaadkan insha allah ay dadku e, ku baran doonaan waxyaabo muhiim ah waxaan xalaqaadkan ay dadku ku baran doonaan insha allah arrimo muhiim ah oo la xiriira juqraafiga dhulka iyo dhulka iyo sida uu isku raaco waxaan la soconnaa taqsiimaadka ee mucaasirka ah ee hadda la xiriira ee qaarad hebel iyo qaarad hebel ee waa wax xilli dhow ee soo bilowday markii inta badan ee gumaystuhu uu dhulka isku fidiyey oo uu dadka kala qeybiye ayay soo baxeen laakiin waxaa jira taqsiimaad sharciga ah oo marka dib loo eego nusuusta sharciga ah ee lasoo helayo oo dhulka ee u kala qeybiye xitaa waxyaabaha ee arrinkaasi ku xiran waxaa ka mid a ee axkaam sharciga mathalan ee rasuulka sala allahu aleyhi wasalam wuxuu xadiid ku leeyahay akhriju lmushrikiina min jasiirati alcarab ee waxaad mushrikiinta ka saartaan dhulka jasiirat alcarab marka qofka doonaya inuu fuliyo waajibkaas sharciga ah ee uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa ku waajib yeelay waa inuu ogaadaa mandiqada jasiirat alcarab halka la yidhaahdo si uu amarkaasi nabowiga ah u fuliyo marka waxaanu baran doonaa tusaale jasiirat alcarab waa halkee wadamadeen laysku yidhahdaa xilligan aynu hadda joogno taasi marka waxay sahlaysaa in dadku marka ay kutubta sharciga ah mutaalacaysanayaan ama ay dhegeysanayaan ama khitaabaadka dadka culimada ah ay dhegeysanayaan aanay ku wareerin ama aanay isweydiinin jasiirat alcarab waa halkee tusaale kale haddii aan soo qaadanno saxaabiga jaliilka cabdullaahi bin xawaala wuxuu rasuulka sala allahu aleyhi wasalam ka wariyey in nebiga sala allahu aleyhi wasalam uu sheegay in muslimiintu ay ciidamo kala duwan noqon doonaan sayasiiru alamru an takunuu ajnaadan mujanada jundun bishaami wajundun bilyaman wajundun bilciraaq ibnu xawaala marka wuxuu leeyahay khirli yaa rasuul allah oo ii door haddii aan xilligaas gaaro jibhadeen ka dagaalamaa rasuulka sal allah aleyh wasalam wuxuu yidhi calayka bishaam fa inaha khiiratu allahi min ardihi yajtabii ilayha khiiratuhu min cibaadih waxaad laasimtaa oad ku dadaashaa inaad ka jihado shaam qofka muslimka ee xadiidkani maqlaya waxaa laga yaaba inuu isweydiinayo waa halkee shaam lidaalika barnaamijku marka suuradda uu bixinaya waxay tahay in shaam uu tacriifiyo kadibna shaam iyo waddamada ay kaliyihiin xilligan aynu joogno uu wadan wadan isku dultaago waxaan la soconnaa kutubta taariikhda markaynu akhrinayno waxaan arkaynaa in magacyo gaar ah loogu yeerayo ee dhul mucayan ah tusaale ahaan markaad taariikhda akhrinayso waxaad arki kartaa magaca khuraasaan in meelo badan uu kaaga horyimaado weliba marka laga hadlayo futuuxaadkii muslimiinta xilligan la joogo khuraasaan ee magacaasi isticmaalkiisa uu yaryahay qofka marka waxaa ku adkaan karta ama uu jeclaan lahaa inuu ogaado halkee la yidhahdaa khuraasaan barnaamijka marka aragti noocaas ayuu ka duulayaa wayna badan yihiin amtilada noocaasa waxaa la mid ah tusaale ahaan marka hijradii saxaabada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee dhulka xabashida ay ku yimaadeen laga hadlayo in ee dhulkan loogu yeero ardulhijrateyn ama dhulkii labada hijro maadaama saxaabada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ay laba jeer yimaadeen lidaalika marka xilligan aynu joogno meel la yidhaahdo ardulhijrateyn marka ee maabka ama kharaa'ida lagala socdo adduunyada ee lagama soo helayo lidaalika qofka muslimka ah wuxuu u baahan yahay inuu ogaado ardulhijrateyn waa halkee marka aragtida keentay in barnaamijkan la isku howlo ama la diyaariyo ama dadka loo soo gudbiyo taas ayay ahayd marka waxaanu gees iska dhigi doonaa in badan in taqsiimaadka xilligan ee mucaasirka la yaqaano aan wax ku dhisano sida maalan bariga dhexe yurub aasiya iyo wixii lamid ah annagoo isticmaali doonna ama wax ku dhisi doonna mustalaxaadkaasi hore ama taqsiimaadkaasi hore ee nusuusta sharcigana qaarkood ku cad qaar kalena taariikhyahanadii muslimiinta ay kutubtooda ku qoreen oo ku isticmaaleen dabcan jasiirat alcarab shaam iyo ardulhijrateyn keliya kuma ekaan doono laakiin waa tusaale aan ku doonayno in aragtida barnaamijka iyo iyo qaabka uu ku soconayo aan dadka dhegeystayaasha ugu bidhaamino si guud marka loo hadlana maxamed cali waad og tahay muslimiintu ahamiyad gaar ah ayay siiyeen dhulka inay maraan oo ay ku socdaan waxaad la socotaa inay jiraan taariikhahano badan oo muslimiina oo ku caan ahaa inay dhulka isaga kala gudbaan ibnu batuuta ayaa ka mid ah waxaan sidoo kale la soconnaa in rasuulka sala allahu caleyhi wasalam xitaa inta aan risaalada loo dhiibin uu safri jiray oo uu shaam iyo meelo la mida safar ganacsi ku aaday waxaan sidoo kale la soconnaa in safarkii hijrada ee rasuulka sala allahu aleyhi wasalam uu kaga soo baxay magaalada maka madiinana uu ku imaanayey in cunsurka ugu muhiimsan ee safarkaasi ee towfiiqda allah casa wajalla iyo fududayntiisa kadib sahalay uu ahaa cunsurka dalyaqaanka oo ninkii cabdullahi bni urayqid ayaa dalyaqaan u ahaa ahamiyadda marka in qofku dhul maro dhulka barto waa mid ay muttafaq ku yihiin dhammaan dadka dunidan ku nool islaamkuna ihtimaamkaasi ee gaarka ah ayuu siiyey ahamiyadda juqraafiga waxaa kaloo muujinaya in sharcigu amaakin gaar ah uu waxyaabo qaar ku xadiday maalan eh, xuduudda xaramka hadda qofku inuu ogaado waxay muhiim u tahay in xajkiisa iyo cumradiisaba ay noqdaan oo kuwa saxan oo waafaqsan hadyigii nebiga sala allahu aleyhi wasalam oo waxaan la soconaa inay jiraan eh, mawaaqiid makaani ah oo qofka ay tahay inuu ka xarmado marka uu maka eh, cumro iyo xaj eh, eh, ku aadayo oo rasuulka sala allahu aleyhi wasalam ayaa xadiday oo qolo weliba oo caalamka islaamka ka imaanaysa meel ayaa loo xadiday marka tani waa qayb ka mid a juqraafiga ama cilmiga juqraafiga ee in dhulka la kala barto ah marka ahamiyaddaas ayay dabcan eh, juqraafigu leeyahay islaamkana uu siiyey sidaas darteed idaacadda islaamiga alfurqaanna waxyaabahay u taagan tahay waxaa ka mid ah in eh, garaadka iyo aqoonta dadka muslimiinta ay kobciso iyadoo adeegsanaysa wasaa'ilka mucaasirka ah marka eh, sidaasi ayay noqon doontaa xubintan eh, eh, toddobaadka soo socda ayna eh, allah idinkii bilaaban doontaa waxaan rajaynaynaa allah idinkii inay noqon doonto mid waxun laga faa'iido ولا ألهاك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدم بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta koowaad taxan aan ugu magac darnay gargaarka deg dega waxaana inoo soo jeedinaya doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka guud ee deegaanka kunyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى وحان halkan ka bilaabi doonaa buuga gargaarka degdega ah ama iscaaful awali ama fast aid qofba siduu u yaqaano Eh, in sha allahu tacaala marka ugu horeysa hordhac yar ayaan sameyneynaa kadib casharka ayaan si toos ah u guudgali doonaa insha allahu tacaala Eh, hordhaca marka loo eego eh, taariikhda gargaarka degdega ah eh, waxaa bixin jiray eh, dad khubro ah waxaana la siin jiray eh, xujayda iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada si loo daryeelo dhaawacyada ka dhasha goobaha dagaalka Eh, afar sano kadib eh, dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa eh, geneva lagu aasaasay ururka laanqeyrta cas red cross ayaana markaasi aasaastay waxaana raacay in la aasaaso eh, gaadiidka gurmudka degdega ah ee lagu magacaabi jiray ambulance ama amblas ee sanadkii kun sideed boqol toddobaatan iyo toddobadii ilaa kun sideed boqol toddobaatan iyo sideedii waxaana la qaatay magaca adeegaas ambulasta ah ama bulshada loogu adeegay oo la yidhaahdo civilian ambulance service Eh, intaas waa hordhac waa aas-aaskii iyo qaabkii lagu aas-aasay gargaarka degdega ah Eh, haddaan u gudgalno eh, gargaarka degdega ah ee casharkeeni koowaad oo aan ka bilaabayno eh, fast aid ama gargaarka degdega ah haddii aan kala qaadno ereyada fast aidka fast waa degdeg aidna waa gargaarkii saas daraaddeed marka waxaa la yidhaahdaa gargaarka degdega ah waa maxay gargaarka degdega ah gargaarka degdega ah waa kaalmo ama caawimaad loo fidinayo qof dhibana ah ka hor inta aan la geyn goob caafimaad ujeeddada marka gargaarka degdega ah loo sameynayo waxaa waaye in la badbaadiyo qof dhiban waayo waxaa suurtagal ah haddii uusan helin qofkaas dhiban inuu dhibaatadaas darteed uu u dhinto ama u naafoobo sidaas daraaddeed marka ee gargaarka degdega ah marka la yidhaahdo waa intaas E, waxyaabaha marka shilalka keena ee ama gargaarka degdega ah loo sameynayo waxaa ka mid ah een, kow gaadiidka marka uu dhaco ee gaadiid ama shil uu dhaco waxaa la sameeyaa gargaarka degdega ah ee markay rasaasi dhacdo ama mataqaanaa ee, xabad iyo dagaal uu dhaco waxaa dhacaysa in markaasi gargaarka degdega ah loo baahdo een, qofka markuu ku dhaco waran waxaa loo baahan yahay gargaarka degdega ah sida tooreyda ee gamuunka xafashada margashada ee gubashada qaninyada masaska iyo bahalada iyo wixii la mid ah intaba ee hadday dhacaan ama ay qof ku dhacaan waxaa loo baahan yahay gargaarka degdega ah sida looga hortago shilalka ama mataqaanaa dhibka markuu dhaco maxaa la sameeyaa kow waa in caruurta laga ilaaliyaa wax alle wixii qalab ah ee wax yeeli kara sida dhalooyinka burbursan ee, dabka tooreyda iyo wixii la mid ah lambar labo waa inay dadku ku dadaalaan kabo qaadashada marka ay guureynayaan ama ay habeenkii soconayaan si ay uga badbaadaan qaninyada bahalada hoose iyo wixii la mid ah saddex waa inay dadku ku dadaalaan nabadda mar kasta si uusan een, u dhicin wax mataqaanaa cilada ah ee, ama uu ka dhex dhaco dagaal bulshadeed namber afar waa in wadayaashu ay si wanaagsan u wadaan gaadiidka marka ay marayaan meelaha isku raranka ama ay bulshada badan joogto n b fiiro gaar ah si kasta oo loo dadaalo kolley shilku waa kii dhaca ilaahay hadduu qadaro haddaba marka daryeelaha caafimaadka ama dhakhtarka caafimaadka waa in uu fuliyo gargaarka degdega ah haddii shil agtiisa uu ka dhaco ama meel kale shil uu ka dhaco oo loo keeno ee hemorage waa dhiigbax dhiigbaxa waa erey laatiin ah oo ka yimid waddanka gariiga ah micnihiisuna uu yahay dhiig lumin ama dhiig lumay ama lost of blood ama dhiigbax sidoo kale dhiigbaxu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo kale ah kow dhiigbax dibadda ah oo loo yaqaano external hemorage lambar labo dhiigbax gudaha ah oo loo yaqaano internal hemorage dhiigbax labadaas ayuu u kala baxaa waxaana keena dhiigbaxa een, ah, dhowr arrimood markay dhacdo dhiigbaxa wuxuu imaan karaa marka ay go-aan ama ay dhaawacmaan xididada kala gedisan ee saddexda ah ee loo yaqaano ee arteriga halbowlaha venoska arooraha capillary abtiftaafyaha saddexdaas xidid marka ay go-aan ayaa waxaa loo yaqaanaa dhiigbax ama markaas ayay imaanayaan saddexdaas xidida insha allahu tacaala sharxi doonaa dhiigbaxa ugu horeeya ama ugu daran markuu imaanayo waa arteriga marka uu go-o arteriga oo ah xididka halbowlaha marka uu go-o ama uu dhaawacmo waxaa ka yimaada dhiig casaan leh oo xowli u socda waxaana loo yaqaanaa arterial bleeding ama dhiigbaxa halbowlaha ah haddaba si fiican isaga fiiri ee, in mataqaanaa waxaa laga yaaba aada la kulanto oo qof dhiig baxaya waxaa laga yaabaa marka inaad kala saarto xididka markaas dhiigga wado dhiigga halbowlaha waxaan dhahnay dhiiggiisu waa casaan oo cadaan leh oo xowli u socdo waxaana loo yaqaanaa arterial bleeding ama dhiigbax halbowlaha venus bleeding waa dhiigbaxa xididka arooraha loo yaqaano ama aroorayaasha marka ay go-aan ama marka ay dhaawacmaan waxaa ka yimaada dhiig madow waxaana loo yaqaanaa venus bleeding ama dhiigbaxa arooraha Ee, midka saddexaad waa capillary ama tiftaafiyaha tiftaafiyaha xididka la yidhaahdo marka uu go-o ama ay go-aan ama ay dhaawacmaan waxaa ka yimaada dhiigga caadiga ah oo xowli u socda waxaana loo yaqaanaa capillary bleeding ama dhiigbaha tiftaafyada intaas waa saddexda xidid waa markii ay go-aan symptoms ama calaamadaha lagu garto dhiigbaha kow calaamadaha ugu horeeya ee lagu arko ama lagu garto dhiigbaha waa wareer oo loo yaqaano shock lambar labo waa dhiig la-aan oo loo yaqaano beel oo qofka oo beel noqda waa ti ay dhahayeen soomaalida oo caddaada ee lambar saddex dhidid qabow oo loo yaqaano cold sweet lambar afar cadaadiska dhiig oo hoos u dhaca oo loo yaqaano low blood pressure bimacnaa waxaa waa cadaadiska ayaa hoos u dhacaya markuu cadaadisku hoos u dhaco ninka wuxuu luminayaa ee, biyo badan iyo electrolytes ayuu meesha ka baxaa markaasaa marka waxaa dhaca low blood pressure number shan garaaca wadnaha oo bata ama oo oo loo yaqaano tikicardia wadna garaac zaa'id ayaa lagu arkaya lamber lix garaaca wadnaha oo hoos u dhaca oo loo yaqaano bredicardia ayaa loo yaqaanaa markaan gargaarka dhiigbaxa waa maxay gargaarka dhiigbaxa kow qof dhiigbaxaya qaabkeed ugu gargaaraysa haddii uu qofka ka soo dhaawacmo adimaha ama gacmaha sare waa in kor loo qaadaa oo jirka intiisa kale laga sarmariyaa ee lambar labo haddii uu dhiigga ka socdo meel aan la xiri karin soo qaado gabal faashad ah ama maro nadiif ah dulsaar nabarka dushiisa oo si xooggan ugu cadaadi ilaa iyo muddo soddon daqiiqo ah haddii kalena waxaa la xiraa meesha meesha ka saraysa dhaawaca xagga kore xagga wadnaha ama xagga xididada kore ayaad xarig ku xiraysaa sidaasuuna ku istaagayaa embi marka aad xiraysid dhaawaca ha ku xirin waxyaabaha ad adag sida siliga ee waayarka ama fiilooyinka aangeriga iyo waxyaalaha lamidka ah ha ku xirin waxaa dhici karta dhowaan haddaad ku xirto inay si toosa jirka u dhexgalaan ay aartiriyada iyo xididada ay naafeeyaan sababtoo ah waxaa roon in la dabciyo nabarka dhaawacii la xiriira ama dhaawac la xiraba soddon daqiiqa markiiba inaad dibciso mar kasta si aysan u dhiig macnaha u waayin inta ka hooseysa xibinta kale haddii kale waxaa dhacaysa xibinta dambe inay weyso dhiig ku filan saas daraaddeedna ay dhimato insha allahu tacaala intaan ayaan ku ekeysiinayna darsigeeni koowaad insha allahu tacaala waxaan isku dardaarmaynaa in duruusta la akhriyo oo lagu dadaalo insha allahu tacaala akhrinta waxaa inoo balana darsiga labaad iyo maaragtay buuga gargaarka degdega insha allahu taala طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهار وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم محفود مفخم محشود saxaabada ridwaanullaahi calayhim manaaqibta ay lahaayeen waxaa ka mid ah inay noo xafideen wax weliba oo la xidhiira rasuulka sala allahu calayhi wasallam adduunyadana sooma marin qof la diiwaangeliyey goobtii uu fadhiistay halkii uu ku tukaday dhoola caddayntiisa iyo wax kasta oo ka mid ah habdhaqankiisa si la mid ah sida ay saxaabadu u diiwaangeliyeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem وشه طويلة عيونه كحيل شمائل الرسول بالخلق النبيل
waxyaabaha ay saxaabadu ka diiwaangeliyeen nebiga sala allahu calayhi wasallam waxaa ka mid a cuntooyinkii uu jeclaa nebiga cuntaduna waxa ay u arkayeen jiilkaasi inay tahay mid loogu xoogaysto cibaadaadka allah hadyiga nebiga ee cuntadana waxa uu ahaa quudka uu maalinkaas cuno isagoo alla weydiistay in cuntada aalkiisa ka dhiga mid quud oo keliya ah ibnulqayim oo tilmaamaya hadyiga nebiga ee cuntada waxa uu leeyahay habdhaqanka nebiga ee cuntada wuxuu ahaa inaanu celin raashin loo keenay dadka ku dhiban dalabka raashin aan oolin cuntadii wanaagsan ee loo keeno waa uu cuni jiray ilaa uu dhibsada mooye sidaasina uga tago isagoo aan taxriimin weligiisna cunto muu caayin nebiga haddii uu jeclaado wuu cuni jiray hadduu dhibsadana wuu ka tegi jiray hadyigiisana waxaa ka mid ahaa inuu cuno wixii fudud ee yaalla فداه أمي والأب ذو هيبة ورفق ساد جميع الخلق أعلى الإله قدره في الشرح زكي caadada iyo habdhaqanka nebiga kama mid ahayn inuu ku gaabsado hal raashin oo keliya oo uu noloshiisa oo idil isaga oo keliya quuto maxaa yeelay taasi waxa ay ka hor imaanaysaa aadanaha iyo abuurkiisa waxaana laga dhaxlaa cudurro sidaba ay dhakhaatiirtu sheegeen sidaasi darteed cuntada nebiga sala allahu calayhi wasallam waxa ay ahayd mid kala duwan oo ah midda markaasi la helayo waxa uu lahaa dabci saamaxaad badan waxa uu la cuntayn jiray ehelkiisa iyo saxaabadiisa waxaana dhici jirtay in faakihada ama waxyaabaha macmacaanka ah ee uu rasuulku cunayo uu la qaybsan jiray dadka ay isku majliska fadhiyaan haddaba maxay ahaayeen cuntooyinkii uu jeclaa nebiga sala allahu calayhi wasallam kuna cad axaadiista laga wariyey saxaabada casalka ama malabka ayaa ka mida waxyaabaha uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam aadka u jeclaa hooya caaisha radiallahu canha waxa ay leedahay nebiga sala allahu calayhi wasallam waxa uu jeclaa macmacaanka iyo malabka timirta ayaa sidoo kale ka mid ahayd cuntooyinka uu jeclaa nebiga sala allahu calayhi wasallam waxaana suubanaha uu yidhi caashoy guri aanay timir oolin waa guri ay dadkiisu gaajaysan yihiin timirtu waxay uga duganeed cuntooyinka kale nebiga sala allahu calayhi wasallam oo waxayba ahayd cuntada ugu badan ee gurigiisa laga cuno hooya caaisha waxa ay leedahay waxa ayna soo mari jirtay saddex bilood oo aan wax dab ah laga shidin guryaha nebiga sala allahu calayhi wasallam curwa ibnu zubeer ayaa ku yidhi habar yar maxaad ku noolaydeen marka waxay tiri hooyo caaisha waxaan ku nooleen labada madmadow oo ah timirta iyo biyaha wuxuu kaloo nebiga sala allahu calayhi wasallam aad u jeclaa khalka waxaana laga wariyey inuu yidhi iidaan waxaa ugu wanaagsan khalka saliid zaytuunka ayaa ka mid ahayd waxyaabaha uu nebiga sala allahu calayhi wasallam aadka u jeclaa saliid ahaanna uu isticmaali jiray wuxuuna nebiga sala allahu calayhi wasallam dhihi jiray cuna zaytuunka kuna subkada waa geed barakaysan ee qubuska laga sameeya qamadiga ayaa ka mid a cuntooyinka uu jeclaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hooya caaisha waxay leedahay qoyska nebiga sala allahu calayhi wasalam laba maalin oo isku xigta kama dhargin qamadi ilaa uu rasuulka geeriyooday caanaha xoolaha ayaa iyaguna ahaa cuntooyinka ugu badan iyo sharaabka uu isticmaalo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam safarkii al israa walmicraaj ayuuna rasuulku doortay inuu cabo caanaha markaas baa lagu yidhi adiga iyo ummadaaduba waxaad waafaqdeen fidrada cuntooyinka kale ee uu nebiga sala allahu calayhi wasalam jeclaa waxaa ka mid ah farmaajada ibnu cumar waxa uu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo jooga tabuuk ayaa loo keenay farmaajo markaas buu mindi dalbaday bisinkana u qabtay oo uu kala jaray hilibka ayaa sidoo kale ka mida waxyaabaha uu nebiga sala allahu calayhi wasalam aadka u jeclaa axaadiis dhowr ah ayaana tilmaamaysa nebiga oo xoolo qashay dariskana u qaybinaya isagoo loo keenay wuxuuna inta badan jeclaa hilibka qaybta garabka hariidka ama subaga oo khubus ama hilib lagu daro ayaa ka mid a cuntooyinka uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam isticmaali jiray ibnu cabaas radiallahu canhuma wuxuu leeyahay cuntooyinka uu nebigu ugu jeclaa waa hariidka qubuska lagu daray cuntooyinka kale ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam cunay waxaa ka mid a hilibka bakaylaha digaagadda bocorka iyo kuwo kale النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم محفود مفخم محشود اللون حلو أزهر والحسن بدر أنور منظره وسيم وجسمه قسيم قوامه مربوع وقوله مسموع haddaba waxaa wanaagsan inaan dooqeenna xagga cuntada ah uga dayano nebiga sala allahu calayhi wasalam anas ibnu maalig radiallahu canhu wuxuu leeyahay rasuulka ayaa looga yeeray martiqaad aniguna waan raacay maraq uu bocor ku jiro ayaana naloo keenay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana cunay bocorka aad ayuuna u cajabiyey anas wuxuu leeyahay tan iyo maalintaas waan jeclahay bocorka عيشه تقلع بهمة وأسرع وضحة في صوته وقدوة في سمته البشر طبعا فيه وربنا يرضيه يبدأ بالتحية يحكم بالسوية يحكم بالسوية الريح عرف طيب والجود غيث صيب معلم مؤدب في مزحه لا يكذب شمائل الرسول
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ولا ألهاك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدر بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فأصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا